Ciidamada degmada Carmo ayaa si isu tashi ah ku bilaabay dhismaha isbitaalka guud ee magaalada Carmo waxaana madasha lagu daahfurayay ka qaybgalay maamulka degmada Carmo odayaal dhakhaatiirta degmada duqa degmada Carmo iyo xubnihii kale ee goobjooga ahaa ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha isbitaalka waxaan u joognaa ee, bilowga dhismaha isbitaalka guud ee degmada carmo ee xaaji siciid oo runtii muddo lagu soo taamayey wakhti badan iyo marxalad badan soo maray ilaahay mahadii saakay isbitaalka uu noo bilowday Ee, waxaana bilaabay ee, dowladda hoose ee degmada carmo oo isku duuban dhammaantood haday noqon lahay golo deegaan haday noqon lahay shaqaale Ee, degmada ayaa bilowday Ee, waxaan rajaynaynaa ilahay idinkiisa inuu baahiyaha jira oo reer calmo oo dhan ay ka ee, warqabaan inuu daboolo ilahay idinkiisa waxaan ku rajo weynahay muddada aan ugu talagalnay ilahay idinkiisa inuu noo dhammaado Ee, cid kasta oo runtii ee, wasaaradda caafimaadka ugu horeyso iyo ganacsatada iyo guddiga horumarinta degmada oo runtii qayb weyn ka ah udubdhexaad ka ah horumarka magaalada waxaanu ka rajaynaynaa insha allah in qaybahoodii libaax ay ka qaataan Ee, aad iyo aad buu mahadsantihiin salaamu calaykum sana haabatay bacdi waxaynan hayna haamise waxaynu haysanno waa ku tashannay waxayna hayna waa doonaynaa waxaan rabnaa horta marka ugu horraysa dadkii lagu bartay wanaagga oo reer carmo oo isku tashiga oo guddiga horumarinta ugu horreeyo ganacsatadu ku xigto inaynu sidaynu uga qayb qaadan jirray ama waxu qaban jirray aynu u insha allah ilahay idinku uga qayb qaado iyadoo hagar la'aana oo aan nina ninku riixayn ilaahay idankii waana cisbitaalkii guud oo degmada Ee, bareefad maaha mid haddeer qolo gaari sheeganaysana maaha aad iyo aad baanu u mahadcelinaynaa guddoomiyaha iyo intii hawshaas soo qalqaarisay iyo ciddii hore uga shaqaysay oo tacabkan lahaydba dadkii ka soo shaqeeyey jannadii allaha geeyo oo dhulkaa dhigay oo arrintaas iyada ruuxda dadaal dheeraada ka sameeyey cisbitaalka guud ee magaalada carmo xaaji siciid Een, dhulkii waa ugu deeqnay waa bixinay oo waa kaas waa dhul ballaaran reer carmo waxay ku horumarsan yihiin ama dadka ka horreeyaan isku tashi marka isku tashigeenu ku dhisan ee danta wixii dan guud oo inoo dhisan waxaan leenahay cisbitaalkeena maanta waa inoo bilow xaaji siciid aan ku wada dhisanno aan gacmaha isqabsanno aan isugu nimaadno waxaway cabirkiisii waxaway afartii koone ba waa maarata dhismuhu ka socdaa cabirka dhulka waxa weeye maaragtay ilaa saddex boqol lixdan iyo lix dhibic lix cabir ahaan markii murabbaca afartiisa koone maaragtay maasha allah marka dhismuhu waa socdaa maaragtay insha allah waxaan lagu rajo weynaya maaragtay insha allah un maaragtay si dabdar le maaragtay wax looga qabto
wixii kale oo wax ku darsan kara inay cusbitaalkaas ka soo qayb galaan ee, ayna ku dhiiradaan si loo helo bahyaha caafimaadka oo degmada muddo ka jiray oo la-an oo dhibaato ka jidhay oo macnaha uu uu kaafinayaa baahidii degmada uu daboolayo cusbitaal weyn oo cabirkiisu yahay saddex boqol iyo lixdan isku wareega Ee, marka insha allahu waa bidnillahi kariim waxaan rajaynaynaa shaqadaas inay noo qabsoonto
waxaa degmada carmo laga bilaabay cusbitaalkii degmada carmo oo muddaba bulshadu ay hutaamaysay inay cusbitaal dhisato ee cusbitaalkaas oo ku bilowday isku tashi iyo bulshada reer carmo oo ku caanbaxday inay mar kastaba ay horumarka ee, sida wadooyinka iyo dhismaha iyo kaabayaasha maaragtay hay-adaha dowladda ay horeba u soo dhistay ee haddana ay sidii kusii wado